kormeerkan waxaa ku saabsanaa ciidan cusub oo tababar loo furayo ciidanka puntland ciidanka durmadka puntland oo tababaran uga furaynay kuliyadda carmo markaasaa la socoto ciidanka qayb ka midi waxay joogtaa qarbo qaybta qarbo joogtay qaybta waaciye joogtay qaybtii alxamdulillah joogtay ayaana waxaan isugu warnay kuliyadda carmo si tababar loogu furo halkaas tababarkaas muxuu ahaa ujeedadan ka leenahay waxa weeyaan inaanu ciidanka barno qawaaniinta ciidanka iyo iyo kuwa wadanka isla markaana aanu hagaajino xiriirka shacabka iyo iyo ciidanka inaanu barno inay yihiin ciidanka booliisku shaqaalaha shacbiga puntland inay yihiin inay la yimaadaan akhlaaqiyaadkii iyo asluubtii iyo nidaamkii laga rabay inaanay ahayn cadow qabsaday ciidanka ay yihiin caruurtoodii wiilashoodii iyo walaalahood u shaqaynaya shacabka puntland inay yihiin inay la usoo sheegaan muxuu ahaa wax kasta oo khatar ku keeni kara shacabka puntland inay ciidankooda shacabka u gudbiyaan waa waajibaadka aan ka doonayna shacbiga puntland weeyaan ciidankuna ay fuliyaan ay u yimaadaan inaanu barna intaas ayuu yahay ujeedkayagu inaanu muxuu ahaa ku muxuu ahaa u diyaarina ciidanka puntland sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda iyo iyo qaabkii iyo iyo habkii ay ku difaaci lahaayeen weyaan ujeedadaan u nimid halkan runtiina markaasaaga kormeer ku sameeyey xarumaha ciidanka booliiska ee gobolka sarkaar aada iyo aad ba waxa uga socota shaqo lagu kalsoonaan karo oo aada u qiimo badan waa iska kaashadeen shacbiga iyo booliisku ayaa ayaanu mataqaana kusoo aragnay waana uga mahad celinayaa shacabka iyo ciidanka xubnaha ciidanka ee jooga gobolka ka howlgala aada iyo aad baan uga mahad celinayaa shaqadaa hufana nadiifka ay qabteen waana salaamayaa bahda meeriyaha iyo shacabka puntland dhammaantood taliya tababarka ayaa idinka caawinaya imisay gaarayaan askartan tababarka loo soo xiray tirada ciidanka kuu sheegi mayaan cid laga caawinaysana oo aan ahayn shacabka puntlandna ma jirto annagaa isku tashanay annagaa macalimiinta iyada la nimid qalabka kutoo baranaya annagaa la nimid annagaa la nimid qarashka ku baxaya dhammaantood annagaa samaysanay maaha mid dibadda nooga yimid cid kale noo keentay min shacabkayaga iyo annagaa isku tashanay waayo taliya muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray howlgallo ee ka socday magaalooyinka gaar ahaan boosaaso haddaan usoo noqono dhowaan ciidamada waxay guulo ka sameeyeen howlgallo ay sameeyeen waxay kusoo qabteen walxaha qarxa iyo raggii la socday maxaa hadda idinkaga qorsheysan howlgaladii ma hakiseen mise halkiina ayaa kasii wadaysaan si aanu hakinaaba ma jirto shacabka puntland waxaan u sheegaynaa ciidanka booliisku iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood si wada jira u shaqeeyaan guul kasta oo ay qabteen way wada gaareen ma ahan mid keliya gaaray dhammaan way wada gaareen informationka meesha ka kasta ka yimaado dabcan shacabka ka yimaada inta badan hawshana inaan sii kordhino maahane nusqaamin mayno haddii alla yidhaahdo waan uga mahad celinayaa ciidamada qalabka sida hawshaas ay qabteen dhammaantood waa ka wada qayb galeen guushana waa wada leeyihiin nabadgelyada iyo shacbigooda ay uhayaan habeenay maan usoo jeedana waa ku mahadsan yihin waayahay taliya marka sideeba ugu suurta gashay baa la ohan karaa raggaas in waxyaabaha qarxa ee magaalada sidaa ula soo galaan si ugu fududaatay ilhil ma dhowrto ciidamada qalabka sida ma jeed walba ma taagna meelo badan oo banaan baa jiro ay kasoo geli karaan meel kastay tegi karaan marka hasa ma aha inay geed walba taagnaadaan mana gaari karaan batiro intaa la eg waa way dhacaysaa mararka qaarkood laakiin inta badan kuma guulaystaan inay wax dhigaan waad ogtihiin inayan wax guula ka gaarin ama ha la qabto iyaga oo falki ku dhex jira ama ha la qabto iyaga oo weli falki furin waayo taliya dhanka kale dekeda boosaaso oo kale waxaa lagu soo qabtay baaskoolado iyo dad watay marka arrimahaasi maxaa nooga sheegi kartaa ha wuu jiraa hubkaa la qabtay wuu jiraa waana la hayaa dadkii watayna waa xiran yihiin sharcigaana la horkeeni doonaa sida ugu degsasiya badan waana laga jaasaynaya wixi ay garabsadeen iyadana lagu xadgudbeen marka xaggee ka yimaadeen raggaas taliya badda soo maray yeman baa shiibiku ka yimid alaabta meesha alaabta ay la socoteen yeman bay ka tigi imisay gaarayaan markaa baastoladaha lagu qabtay ma raba inaan tiradooda kuu sheego waxaan ugu baaqayaa sida ay awalba noola shaqeynayeen quruxda badnayd ayna ku mahadsanaa ee noola shaqeeyaan ciidamada qalabka sina informationka ay siiyaan ayna la shaqeeyaan waxaan ilaalinaynaa waa naftooda iyo maalkooda cid kalena ma ilaalino shaqo kalena uma soo jeedno saacadaha ay hurdaan iyo markay shaqaysanayaanba naftooda iyo maalkoodaba inaan ilaalino ayaanu anagu diyaar u nahay waxaan ka codsanaynaa si ay noola shaqeyn kale noola shaqeeyaan waana mahadsantaada